dowladda federaalka waxay ahayd in ay ka noqoto facility facilitator ama fududeeye inay ka noqoto arrinkaas laakiin waxay noqotay in ay ka noqoto ciddii wax dhisaysay magacaabaysay odayaasha dhaqanka magacaabaysay ergada wax walba magacaabaysay halkii la doonayay ummadda deegaanadaas degan hiiraan iyo shabeellada dhexe iyaga inay aayahooda ka tashtaan iyaga ay wada fadhiistaan odayaashooda dhaqanka fadhiistaan sida maamuladii hore looga soo dhisay gobolladii dalka ee maamul goboleedyada hadda jira ah ee lufaraha looga qaaday dadkii deegaankaasi sababtaasaana kaliftay inay dadka isaga soo tagaan meeshaasi aayahoodana ay ka tashadaan haddii dowladda doonayso waxay iyada rabto meeshaas inay ka soo baxaan waa inay wareegto ku soo saartaa oo ay tirahdaan madaxweyne waa hebel ku-xigeen waa hebel isla markaasna ay tirahdo guddoomiye baarlamaan waa hebel intaasna waa baarlamaan haddii kale dadka howlahaasi leh waa in faraha looga qaadaa oo ah dadka deegaanadaas tagan aayahoogana ay iyaga ka tashadaan